أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمعين أma bعdu tafsiru suuraة الأنcaam ayaan soo haynay aayadda boqol iyo soddon iyo lixaad ayaa uu ka bilaabanayaa casharkeena in sha allahu tacaala qaala tacaala alla wuxuu yidhi wajacaluu waxay u yeeleen lilaahi alla waxay u yeeleen mimaa dara-a wixii uu abuuray xaal uu ka mid yahay min alxarhi beerihii xaggooda beerihii xaggooda iyo wal ancaami xoolihii xaggooda nasiiban ayay u yeeleen alle nasiib iyo qeyb faqaaluu waxay yidhaahdeen haadaakani lilaahi allow u sugnaaday bizacmihim sheegashadoodayna ku dhaheen sidaas wahaadaakanna lishurakaainaa shurakadeenna ayuu u sugnaaday oo iska leh famaa kaana famaa kii kaana ahaaday lishurakaaihim u ahaaday famaa kii kaana ahaaday huwa isaguba lishurakaaihim shurakadooda wixii u ahaaday oo u sugnaaday falaa yasilu ma gaaraayo ilallaahi alla xaggii ma gaaraayo wamaa waladii kii kaana ahaaday huwa isaguba lilaahi alla u ahaadayna fa huwa isagu yasilu waa gaarayaa ilaa shurakaaihim shurakadooda iyo aalihadooda iyo asnaamtooda xaggooda ayuu gaarayaa saa-a maabaa xumaaday yaxkumuuna ay xukumayaan aayaddan allah subxaanahu watacaala wuxuu uga waramayaa mushrikii quraysh caado shirki ah oo ay qabeen oo ay lahaan jireen caadadaasna waxay ahayd xoolaha ilaahay ugu nicmeeyey iyo beeraha uu ilaahay ugu nicmeeyey ayay laba u kala qeybin jireen qeybna waxay dhihi jireen ilaahay baan ugu nadarnay oo allaan ugu dhowaanaynaa qeyb kalena waxay dhihi jireen asnaamta iyo aalihada ayaa iska leh oon ugu dhowaanaynaa meeshaa marka waxaad garanaysaa shirkiga macnihiisuba wuxuu yahay ilaahay keyrkii in allah lala simo waay ma ahan mushrikiin quraysh inay allah aqoonin ma aha waa yaqaaneen allah oo aayaddaaba kuu sheegayse wax maalkooda wax kamida bay allah ugu dhowaa jireen laakiin waxooda maxaa ka kac ka dhigayna eber maxaa ka yeelay waxooda wixii ilaahay keliya in la siiyo loogu talagalay cid kaley ku lamaaniyeenay ku dareen marka ilaahay iyo cibaadadii bay marka allah iyo ayay geliyeen marka iyo keyrkiis ilaahayna taas ma rabo oo ilaahay muxuu rabaa alaa lilaahi diin lkhaalis ilaahay wuxuu rabaa diin ama cibaado isaga keligiis u barax tiran oo cid kale aynan waxba ku lahayn ayuu rabaa ee haddaad ilaahayna caabuddo dhinac kalena keyrkiis aada cibaado ka siiso oo wixii ilaahay lahaa aada makhluuq wax ugu darto adiga ilaahay ama aqoo ama ha aqoo shirki baad ku dhacday dadka qaar marka shirkigu waxay moodayaan gaaladu inaysan bilaahba aqooninba ilaahay marka waa yaqaaneen bal ilaahay waa u dhowaa jireen anwaaculcibaadaaday alle ugu dhowaa jireen laakiin keyrkiisna marka waxbay kala sii jireen cibaadada isaga alle keliya umaynan dhaafin walidaalika markay xajinayaan iyo waxay dhihi jireen labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka ilaa shariikan huwa laka tamlikuhu wamaa malak aayaddanna masaladaas waa ka muuqanaysaa dad badan oo kitaabba akriyo ayaan haadna u gelin masaladan fahamkeeda oo haddana maalan yacnii konton sano lixdan sano inay cilmi baan ku dhex jirnaana ay leeyihiin waa nasiib darro waay waaqicana waa beenina gaalada waaqicooda ee qur-aankiina waa kana marka waa waa warkoodaas wuu beeninayaa qur-aankiina marka waxay samayn jireen qeybna ilaahay bay ugu jireen ugu dhawaajireen qeyb beerta iyo xoolaha ka midana ilaahay keyrkiisa haddii marka beerta ay ka baabado wixii ay ilaahay ugu talagaleen intay yacnii oo meesha asnaamta ay ugu talagaleen ay aada u baxdo dhinaca asnaamta waxba kasoo qaadi maayaan oo xagga alle kusoo dari maayaan dhinaca asnaamtu ay wax ka yaraadaan oo meeshaas ay beerta ka ba'do ama xooluhu ay ka caana yareeyaan ama xooluhu ay ka yaraadaanba qeybtii ilaahay bay wax ka soo qaadayaan asnaamtaay wax ka siinayaan sabab marka la su-aalana waxay leeyihiin ilaahay subxaanahu watacaala waa qaadir waxbau awoodaa kuwaan caajis waayo naam u fiirsada yani qur-aanku in aada loo dhuuxo waa muhim naam ishkaalaad badan iyo wax badan oo kugu xiran buu kaa furfuraa iyaga markaas ay rabbi kasoo qaadayaan qeybtii ay rabbi u qoondeeyeen waxbay kasoo qaadayaan asnaamtay ugu darayaan haddii marka asnaamta meeshooda ay meeshay ugu talagaleen ay aada uga baxda beerta qeybtii alle ay u nadireenna aynan waxba ka bixin ma u soo qaadayaan waayo waxay leeyihin rabbi waa ka maarmaa waa awood badan yihin waa caajiziino awood ma leh waxaa lala dagaalamaa marka kaas ayb aayadda waxaa kaloo laga qaadanaa nadarku inuu cibaado yahay waayo waxaan waa nadar maalkoodii iyo beertoodii bay rabbi ugu dhawaanayaan nadaray ugu dhawaanayaan wamaa anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fain allaha yaclamuhu waa soo marnay suuratu lbaqara yuufuuna binnadri wayakaafuuna yowman kana sharuhu mustatiiranna waa soo marnay ayib taas waayo marka aayaddu caadadaas foosha xun ay ka warramay marka marka alla wuxuu leeyahy wajacaluu lilaahi jacalada waa tasyiir macnaheeda laba mafcuulay u baahan tahay lilaahina waa mafcuulka labaad lafduljalaalaha nasiibanna waa mafcuulka koowaad mimaa daraa jaari iyo majruurkaana maadaama haddii nasiiban uu ka dambey lahaa lagu sifayn lahaa hadda xaalaal loo qaadanaa maadaama jaar majruurka uu kasoo hormaray nakirada ayb min alxarfida ka dambeysana waa ka waa laga bedeli karaa bedel ahaan waa la icraabi karaa dara-na waa lagu tacallujin karaa waana la yska xaaleyn karaayo min maada maada ku jirta waa laga xaaleyn karaa intaasna waa wujuuhda icraabta oo marka aayadda tarkiibkeeda ku jiray wa jacaluu waxay u yeeleen lilaahi allah subxaanahu wa tacaala mimaa min bacdi maa kii wax kamida xaal uu yahay dara-a uu abuuray mimaa min bacdi maa kii wax kamida yani kii wax kamida xaal uu yahay dara-a uu abuuray wixii uu abuuray wax kamida min alxarhi beerihii xaal ay yihiin walancaami xoolihii xaal ay ka mid ay ka mid yihiin nasiiban ayay alla ugu yeeleen nasiib iyo qeyb ayay ka siiyeen marka min baabi saraabiila taqiikum lxara waay naam wajacaluu lilaahi nasiibanaa layiri soomaa walishurakaai nasiibanaa ku jira meesha tafsiilka dambaana laga fahmaa naam ayb marka ilaahay keliya qayb ugama aynan sameynine shurakadiina qeybay ka siiyeen qeybtii shurakada marka lama sheegin lidilaalati maa bacdahu waxa ka dambeeyaa tusayso ayb fa qaaluu waxay yidhaahdeen haadaakani lilaahi allah iska leh kan marka be yacni beertii iyo xoolihii qeybtan lilaahi allah u sugnaado allah iska leh bizacmihim iyagu sheegashadoodaina sidaas ka dhaheen marka bizacmihim qaaluudaa lagu tacallujinayaa siyaal kalena waa loo icraabaa wahaadaakanina waxay yidhaahdeen lishurakaainaa shurakadeenna iska leh ilaahiyada iyo asnaamta ayaa qeybtanna iska leh famaa kaana famaa faladii kii kaana ahaaday huwa isaguba lishurakaaihim ilaahiyadooda iyo asnaamtooda wixii u ahaaday falaa yasilu ma gaa famaa kii kaana ahaaday lishurakaaihim shurakadooda wixii u ahaaday falaa yasilu ma gaarayo ila llaahi famaa wixii kaana ahaaday lishurakaaihim shurakadooda u ahaaday oo u sugnaaday falaa yasilu ma gaarayo ilallaahi alle xaggiisa ma gaarayo qeybta marka shurakada wixii loo qoondeeyey xagga alle ma imaanayaan qeybta alle wamaa wixii kaana ahaaday lilaahi alla wixii u ahaadayna fa huwa isagu kaasi yasilu waa gaarayaa ilaa shurakaa'ihim buu gaarayaa wixii ilaahay loo qoondeeyey shurakada wax waa ka helayaan wixii shurakada iyo asnaamta loo qoondeeyey laakiin lagama yaabo qeybta alle inay soo galaan marka xataa qeybtii shirkiga ku dheehnayd kuma cadaalad falin saa-a waxaa xumaaday maa shay baa xumaaday yaxkumuuna ay xukumayaan waxay xukumayaan waa wax fool xun intay ilaahay subxaanahu watacaala shirki u sameeyeen oo heyrkii alle heyrkii ay la wadaajiyeen ayay haddana ku cadaalad falin xataa baatilkoodii xataa cadaalad ma aynan ugu sameynin waa tilka idan qismatum diiza ayb waa meesha carabtana ay ka dhahaan axashafan wa suu'a kiilatin timir bolol ah iyo miisaan yacni khayaano ay ku jirta ma isugu kay darayo timirtiina waa ku khiyaanay miisaankiina waa kusii khayaanay axashafan wa suu'a kiilatin shirki iyo haddana cadaalad darro lagu sii dhex sameeyey waa marka bani aadamka meesha waxaad ka fahmaya haddii ahwaa'dooda iyo caqligooda loo daayo waxaanoo kale ay la imaanayaan dadku marka baahida ay u qabaan diin iyo qur-aanka waxyiga baahida loo qabo baahi aada u weyn inay tahad fahmay waayo dadkan sidan samaynayo dad caqli aan lahayn maaha ma ahayn dabcan caqli say wax u maamulanayaan iyo adduunyadooda iyo yacni markay garamayaan iyo dad waxaa waaye fasaaxana leh caqlina leh caqliga bani aadamka laakiin maadaama ay waxyigii ka tageen oo ay waxyila-aan ay noqdeen oo diinu ismaaciil ay ka weecdeen oo ay shirki ku dhaceen oo khuraafo ay galeen wax walbo ayay waxay moodayaan anfac iyo dhib inuu leeyahay adiga laftirkaaga hadda fiiri qof waxaad arkay brofesor oo shahaadada ugu dambeysay haysto haddana qa yacni waxa uu caabudayo iyo qaabka uu wax u caabudayo markaad aragto aada aada ula yaabaysa marka cilmiga iyo caqliga haddii dadka loo daayo oo looga tago waxyiga laga tago waxaanoo kalea dadka ka soo baxaya diintu marka maxay ku fadhisaa waxaanoo kale dadka ka celinaya diinta ayb marka ilaahay nagu manaystaa mahadla dad waxaa laga yaabaa adiga kaa adduunyo badan oo kaa adduunyada kaaga firfircoon oo maskaxdooda aada la yaabayso yacni foormalooyinka ay dejinayaan iyo ayaa maanta lo caabudaya lo caabudayo oo saca kaadidiisa u dhiganaya saca kaadinaya marka kaadida u dhiganaa waa ismarinaa waxaan maxay tahay wuxuu ku leeyahay blessing waayo waa barako waa barako ayaa laga helaa marka caqli cilmigii iyo wixii uu bartay oo kaadi sac inuu barakaysto nafciga dur ka raadiyo u geeyey waxaan fahmaynaa baahida marka waxyi loo qabo ninkii iska dhigay inuu waxyiga ka maarmana isaga unbaa dulli iska ahaanaya ayb wakadalika zayana likaiiri min almushrikiina qatla wlaadihim shurakaauhum liyurduuhum waliyalbisuu calayhim diinahum wakadalika sidaadaas aanu kuwaa beerahooda iyo xoolahooda aanu ugu qurxinay inay asnaamto loogu qurxiyay inay asnaamtooda u weeciyaan asnaamta xaggeeda ay u weeciyaan sidaadaas oo kalea zayana uu ugu qurxiyey likaiirin in badan kuwaa oo min almushrikiina gaalada ah uu ugu qurxiyey qatla wlaadihim ilmahooda dilistooda uu ugu qurxiyey shurakaa'uhum ay ugu qurxiyeen shurakadooda asnaamtii baa ugu qurxisay iyo shaydaankii liyurduuhum si ay u halaagaan waliyalbisuu si ay u dheehgeliyaan calayhim korkooda diinahum diinkooda ay uga dheehgeliyaan walow shaa allahu alla hadduu dooni lahaa cadama ficlihim dalika kaagaas samayn la-aantooda hadduu alla dooni lahaa maa facaluuhu ma aynan sameeyeen fadarhum iskaga tag wamaa yaftaruuna waftiraa'ahum iyaga iyo been abuuradkoodaba iskaga tag aayaddan marka laba qiraa'o sabciyataani baa ku jirto qiraa'at ljumhuur waa sidaan waana iska waadix tafsiirkeeda zayana faacilkeedu waa shurakaa'uhum marka macnuhuna mafcuulka zayanana qatla awlaadihimta iyo oo labada mafcuulo marka ay qaadanaysa midna waa likaiirintaa ka kalena qatla awlaadihim waxa qurxinayana waa maxay in ilmahaas la laayo oo ilmahooda ay dilaan yaa u qurxiyeyna aalihada shurakada waxa ilaahay keyrkii ay caabudayaan ama shaydaan dheh ama asnaam dheh ayb wakadalika sidaadaas aanu ugu qurxina beerahooda loogu qurxiyo beerahooda iyo xoolahooda inay asnaam u weeciyaan xaggeeda sidaadaas oo kalea zayana ay ugu qurxiyeen yani ugu qurxiyey likaiirin in badan oo kuwaasoo min almushrikiina mushrikiinta ah qatla wlaadihim ilmahooda dilistooda waxaa u qurxiyey shurakaauhum baa u qurxiyeen shurakadooda u qurxiyeen qiraadan marka towjiiheedu saas ilmahooda siday u lay jireen gabdhahana waa nolol duugi jireen waxayna u nolol duugi jireen makhaafata alcayb waalcaar ceeb iyo yacnii iyo iyo foolxumo cabsi ay ka cabsanayaan darteed ayay u gabdhaha u nolol duugi jireen wiilashana waa nolol duugi jireen waxaan ujeedaa wiilashana mararka qaar way dili jireenoo waxay u dili jireen iyaga laftooda yownan wax kula cunin makhaafata alcayla faqri dartiis suuraddana waa ku imaaneysaa walaa taqtuluu awlaadakum min imlaaqin marka ilmahooda inay iska laayaan shaydaanaa faray shaydaankuna waa kay caabudaan oo sanam caabud inay asnaam caabudaan kay ka yeeleen waaye mar hadday arrintu sidaa ay tahay ilmahoodii iyaga kasoo go-ay inay iska laayaan waxaa u qurxiyay shaydaan ee sharcan wa caqlan wax qurxan maaha cunug aada dhashay adiga inaad dishid oo isagoo nool oo qaylinaya inaad god ku aastid ood ku duugtid bani aadamka waxaas waxa ka keenay waxaa weeyaan marka shaydaan u raa uu raacaya qiraa'ada kale waa qiraa'atu bni caamir ibnu caamir isaga wuxuu aqriyey wakadalika zuyina likaiiri min almushrikiina qatlu wlaadihim shurakaaihim qatlu wlaadihim shurakaa'ihim saasuu aqriyay oo markaa macnuhu uu noqonayo wakadalika sidaadaas oo kalea zuyina loogu qurxiyey likaiirin in badan oo min almushrikiina mushrikiinta ah qatlu wlaadihim ilmahooda qatlu wlaadahum cafwan qatlu wlaadahum shurakaa'ihim u aqriyahaa ayb qatlu wlaadahum yani ilmahooda dilistooda shurakaa qatlu shurakaa'ihim shurakadooda dilistooda awlaadahum ay dilaan oo meeshaa marka qiraa'adaas xoogaa waxaa ku jiro qalaq iyo dood fara badanoo waxaa ku jira iyada dhexdeeda fasli ayaa ku jira beyna almasdari almudaafi ila alfaacili bilmafcuuliyaa lagu soocay masderkii iyo faacilkiisii loo idaafeynayaa waxaa lagu kala soocay mafcuulkii baa lagu kala soocay oo aada u feeri wakadalika zuyina likaiiri min almushrikiina qatlu waa masder wlaadahum qatlu wlaadahum shurakaa'ihim marka la yihaaha maxay ka dhigan tahay qatlu wlaadihim qatlu shurakaa'ihim awlaadahum shurakadii baa waxay dileen ilmihii ile mar hadday sabab dartood loo dilay ayagaa dilay soo maaha shurakadii baa marka asnaamtii dilistoodii baa loo qurxiyey yay dileen awlaadahumay dileen marka qatlu oo masder ah faacilkii u idaafaysnaa oo shurakaa'ihim ah ayaa waxaa la kala dhexgeliyey mudaafkii iyo mudaaf ileygii baa waxaa loo dhexeysiiyey mafcuulkii awlaadahum oo nasbisan meeshaas marka ibnu cadiye iyo ibnu jariir iyo dad badan dooday ka fureen iyo luqawiyiinta oo waxay yidhaahdeen in mudaaf iyo mudaaf ileyhi la kala dhex galo wasfigii iyo maiyo faacilkiisii oo isu idaafaysan in mafcuulkii lasoo dhexgeliyo l soo dhex galo waxay yidhaahdeen waa luqa waxay ku tilmaamayaan marka aada luqa daciif waa bal waxay yidhaahdaan qaarkood waa luqa qabiixa warkoodaana marduud ah waayo haddiiba qur-aan kusoo arooray ibnu caamir uu aqriyey qiraa'adiisuna ay tahay qiraa'o mutawaatiro ah ibnu caamirna carabi asiilow ahaa walidalika marka la yihaaha waqaala alcarabiyaani marka la yidhaha quraada marka laga hadla alcarabiyaan ibnu caamir iyo waxaa loo jeedaa iyo iyo abu camar ibnu lcalaa marka ibnu caamir oo luqadiina sidaas ku ahaa haddana qiraa'aduna ay tahay wax oo lagu daydo sanad lagu wariyey oo weliba cuhmaanu ka qaatay cuhmaanu bnu cafaanu qur-aanka ka qaatay qiraa'adiisaba hadday ku timid marka waxay xujo u tahay ama ay daliil u tahay oo ay tusaysaa reer shaam oo dhanna qiraa'adaan ay akhriyeen waa muqri u ahli shaam buu ahaa iyada lafteeda marka mas'alada daliil u noqonaysa nam in la kala goy karo fasliga qiraa'adaanaaba daliil u anaa ayb ashcaarta carabtana qaarkood waa ku timid waayahay meeshaa marka qiraa'adaas marka waxay noqonee wakadalika zuyina waa loo qurxiyey likaiirin min almushrikiina in badan oo mushrikiinta ah qatlu shurakaa'ihim shurakadooda dilistoodii baa loo qurxiyey owlaadahum ay dilayaan ilmahooda weyna qaar nuxaadda waxay leeyiin darafka duruufta iyo jaari majruurka wax badan loo saamaxo xataa meeshaan kuma imaanin in la kala dhexgeliyo daraf wax aan daraf ahayn see loo kala dhexgelinaa bay yihaahdeen laakiin ka kac waayo warkoodu qiraa'adaa ka xoog badan qiraa'aduna marka iyada lafteedaa daliil noqonayso mas'alada u daliil ah ayb wakadalika sidaadaas oo kale ayaa zayana uu uqurxiyey ay u qurxiyeen likaiirin in badanoo min almushrikiina mushrikiinta ka mida qatla awlaadihim waxaa u qurxiyey ilmahooda dilisto yacnii dil dilitaankooda shurakaa'uhum ayaa u qurxiyeen shurakadoodiibaa u qurxiyeen aalihadii liyurduuhum si ay u halaagaan oo halaag ay bartanka u dhigaan waliyalbisuu si ay u dheehgeliyaan calayhim korkooda diinahum diinkoodii diinkii nebiyullaahi ismaaciil si looga ay uga dheehgeliyaan shaydaankaa ka dheehgelinaya diinu ismaaciil mufasiriinta qaar ka midana waxay sheegaan mararka qaar in ilmahooda ay u nadri jireen ay gowracaan sanamka asnaamta walidalika cabdulmualib waxaa la yidhaahdaa inuu yani ilmihiisa marka yani wuxuu nadar ku galay in marka yani ilmihiisa qaar mid ka mida inuu gowraco marka ilmahooda xataa waa gowrici jireen waxayna u gowrici jireen asnaamtaas nadar ay u galeen hadday marka manfaco iyo wax markaa ay ka helaan marka waxaasoo dhan waxaa u qurxinaya de marka shurakadii iyo waxyaabahaas walow shaaa allahu allah hadduu dooni lahaa inaynan samaynin maa facaluuhu ma aynan sameeyeen fadarhum iskaga tag nebiyow iyaga iyo wamaa yaftaruuna waftiraa'ahum been abuurashadooda iyo iyaga iskaga tag marka ayb waqaaluu hadihi ancaamu waxarhun xijru laa yadcamuha ilaa man nashaa aayaddan iyo tan ku xigta iyo waxay ka waxaa laga warrami doonaa iyo aayado soo socdaba kufaaru quraysh shirkigooda waxaa ka mid ahaa sharci ay iska degsadeen wax ilaahay u xalaaleeyey inay xarimaan wax rabbi ka xarimay inay xalaalaystaan ayaa waxay u noqotay caado iyo sharci iyo qaanuunays ay ka dhigteen taas baa marka rabbi uu tilmaamayaa bal waxyaabihii ay qorqorteen oo ayagu markaa ay yiraa yacni isku waxyaaba ay iska xarimeen oon alla ka xarimin waxyaabahaas buu marka rabbi ka warramayaa subxaanahu wa tacaala marka alla wuxuu yidhi waqaaluu waxay yidhaahdeen haadihi tani ancaamun xoolo waayo iyo waxarhun beero waayo kuwaas oo xijrun maxjuurun la manciyey oo la joojiyey ayb kaas oo laa ya laa yadcamu uunan quudanaynin haa iyada ilaa man laa yadcamu ma quudanayo haa kuwaas xoolahaas iyo beerahaas ilaa man maahane nashaa-u aan doonayno bizacmihim bayna sidaa ku yidhaahdeen sheegashadooda ee cilmi ma aha ayb wa ancaamun xoolana haadihi ancaamun sowmahin iyo waxartun iyo wa ancaamun xoolo xoolaha oo xurimat la xarimay duhuuruhaa dhabaradeeda la xarimay oo dhabarkeeda in la rartaa macnaha la joojiyay oo iska xarimeen iyo wa ancaamun xoolana laa yadkuruuna ma xusayaan ismallaahi ilaahay magaciisa caleyha korkeeda ku sheegi maayaan markay gowracayaan sidaana maxay u sameynayaan iftiraa'an liajli iftiraa-in been abuurasho darteed caleyhi calallaahi ay ku been abuurtaan sayajziihim wuu ka abaalmarin doonaa alleh bimaa ka waa abaal waa wuu ka abaalmarin doonaa alleh xumaanta ay la imaanayaan bimaa kiibau alla ku abaalmarinayaa kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna ay yaftaruunahu inay ku been abuuranayeen wa qaaluu waxay yidhaahdeen maa ki maa ay aladii kii fii buuuni hadi fii fii butuuni hadihi اlancaami xoolahan tan ah caloo caloosheeda dhexdeeda waxaa ahaaday khaalisatun weeyaan tu barax tiran lidukuurinaa u barax tiran labkeenna nimankeenna iska leh waxa xoolahan calooshooda ku jiro nimankeenna iska leh wa muxaramun tu la xarimay waaye calaa aswaajinaa xaasaskeenana laga xarimay waayey dheheen wa in yakun haddii uu ahaado huwa wuxuu u laabanaa marka maa fii butuuni hadihi اlancaam xoolaha calooshooda dhexdeeda waxa ku jiro haddii uu ahaado meytatan bakti isagoo bakti ah hadduu soo baxo hum iyagu fiihi kaa baktigaa shaygaa dhexdiisa shurakaa-u bay ku yihiin kuwo wadaagayo nin iyo naagba marka waa iska cunayaan sayajziihim alla waa abaal marin doonaa wasfahum biwasfihim tilmaamitaankoodaas ayuu rabbi ku abaalmarinayaa sidaa ay tilmaamayaan innahu alla xakiimun mid falsan waay caliimun ogaal badan waay halkan marka waxaa laga hadlaya taxliilka iyo taxriimka allah iskale iyagii marka taxliil iyo taxriim oo min cindihim ayay daba bani aadamku marka inuu qaanuun degsado uu yidhaahdo waxaana waa mamnuuc waa xaaraan kanna waa xalaal inuu yidhaahdo ilaahay waayo wixii ou lahaa ayuu ayuu ayuu la galay gacanta la gashtay la geeyey gacantiiba wuxuu udha gacantii wuxuu wixii allah ou lahaayo faragashtay ma la dhaafayo marka waqaaluu waa la leeyahay waqaaluu waxay yidhaahdeen mushrikiintii waaye haadihi tani ancaamun xoolo waaye ee waxarhum beer ayb kuwaasoo xijirun maxjuurun la sharay yani waa mamnuucay waa la in la taabto in caano laga maasho in la rarto waa xoolo iyo beero gooni loo bixiyo layacni la celiyey oo la sharay ay xaraamun xijrun bimacnaa xaraamun xaaraan waay waa wixii ay marka be asnaamtii iyo waxa ay u yeeleen waay ayb qaarna marka waxay leeyihiin xijrunta waxay ku dhacee xoolaha keliya xoolahaas oo xijrun la xarimay la mamnuucay kuwa oo laa yadcamuhaa ounan quudanayn ilaa man axad maahanin nashaa-u aan doonaynin ama laa yadcamuhaa ma quudanayo ilaa man axad maahanin nashaa-u aan doonaynin bizacmihim bayna sidaas ka yidhaahdeen sheegashadooda xoolahaani marka rag unbaa cunayo dumar maya ilaa man nashaa-uda marka raggay ayaaaayaa lagu fasiray duuna annisaa wa ancaamun xoolena xoolihii baa marka la qayb qaybinaya xoolo waa saas qeyb waa saas wa ancaamun xoolo kalena xurimat waa la xarimay duhuuruhaa dhabaradoodaa la xarimo ayagaa iska xarimay oo waa xawaamida kuwa la yidhaha suuratu lmaa-idaan kusoo marnay maa jacala allahu min baxiiratin walaa saa'ibatin walaa wasiilatin walaa xaamin kii marka ratigii in la rartaa ay joojiyeen ilaahyadoodaa marka ay uga tageen ma la raranayo marka xoolihii qeyb kamidana waxay yidhaahdeen dhabarkooda waa xaaraan in la raro iyadana waa taxriim soo ma arkaysa ayb oo la kori ma la koraayo la raran maayo ma la yacni dhaan lagu lagu dhaansan maayo waa xoolo un iska daysan oo gafar iska ah wa ancaamun xoolo kalena sinfi kale markay waa kuwa ay qalanayaano inay yacni gowracdaan iyo waxaas ay rabaan wa ancaamun xoolo kalena laa yadkuruuna ma xusayaan ismallaahi ilaahay magaciisa caleyhaa korkeeda ku xusi maayaan dabdaradaas arag xoolai ilaahay baa abuuray allah siiyey isagaa u leyliyey biyaha iyo baadka ay xoolahaasi cuneen allah soo bixiyey haddana cid kale wax ka siinayaan ilaahayna waa ka leea bani aadam dulmigiisa bal arag maxay sidaa u yeelayaan marka iftiraa'an been abuurasho darteed caleyhi calallahi ay ku been abuuranayaan oo maxay dhahayaan ilaahay baa dilay maxaa bisin iyo maxaa ilaahay magaciisa laga sheega neefkan baktiyey allaaba dilaybe saasay dhahayan marka iftiraan mafcuulu liajlihi waa laga dhigi karaa masderna waa laga dhigi karaayo yaftaruunahu way ku been abuuranayaan iftiraaan been abuurasho ayb sidaana waa la dhihi karaa sayajziihim alla waa ku abaalmarin doonaa bimaa kiibuu ku abaalmarin doonaa kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna yaftaruunahu inay been abuuranayeen kaa ilaahay waa ku waa ku abaalmarinaya waxyaabahaas innaga waxaad moodaa waxaa naga soo gaaro meelo meelo dhaqan soomaaliga qaarkiis waxaad arkaysaa dadka qaar neefka marka la qalo ee hilibkiisa la jarjaro dadka qaar waxaad arkaysaa dhahayo annaga laftaada ka cagannahay ma jebino ma cuno xoolaha sidaas lama waxaas cunno maxaa dhacaya dhibaataa nagu dhacaysa haddii shanshada la jebiyo ama la dhuuxo waxaa laga yaabaa dadka qaarkood waxay aaminsan yihiin marka in dhibaato ay ku dhacayso barnaamijkaas kan oo kale xabad maka duwana marka dadku waa inay saa u ogaadaan taxliil iyo taxriim allah iskale kow mas'alada labaadna waxa ay tahay nafci iyo dur ilaahay baa leh laftaas aada ku dhufato dhagax ama aada baangad ku dhufato dhibna kuu keeni mayso dheefna kuu keeni mayso gaara marka waa in ilaahay nafci dur laga doono shirkiga laga leexdo ayb dadka qaarkood marka waxyaabahaasi waxbaa uga soo meeshaas waxyaabaa uga imaada wa qaaluu maa fii buطuuni hadihi اlancaami khaalisat lidukuurina wa qaaluu waxay yidhaahdeen maa aladii ki fii buطuuni hadihi اlancaami xoolahan tan ah caloosheeda dhexdeeda ahaaday khaalisatun weeyaan mid u barax tiran oo gaar u ah lidukuurinaa labkeena neefka waa riman yahay calooshiisa ilmaha ku jiro waxay leeyihiin marka xoolahan haddii uunan nolol kusoo baxo raggaa iska leh raggeenay gaar u tahay wa muxaramun tun laga joojiyey oo laga xarimayo waayo tun laga xarimayo waayo calaa aswaajina xaasaskeena yacni naagaheennana waa ka xaaraan wa in yakun haddii uu ahaado huwa maa fii butuuni lancaamka waxaa me yacni neefka calooshiisa ku jiro meytatan bakti hadduu ahaado baktinimo uu kusoo baxo fahum iyagu rag iyo dumar kaa uu kuwo wadaagayay kaasay wadaagayaan waa cunayaan iska bashaqsanayaan marka haddii uu markaa bakti uu noqdana haddii aanu marka nolol uu kusoo baxana ragga bisaa cunaya xarafkan marka wain yakun meytatan qiraa'aad badan baa ku jiro wain yakun haddii sidan la akriyo wain yakun ismu yakun maa fii butuuni hadihi lancaami ou noqona qiraa'o kale marka waxay leedahay ibnu caamir ou akriyey wain takun meytatun kaanada waa taama meytatunna waa faacil waduu tamaamin maa birafcin yaktafi marka wain takun haddii la helo meytatun bakti haddii la helo ayb fahum fiihi shurakaa waa wadaagay ee wain yakun meytatunna waxaa akriyay ibnu kathiir wain yakun haddii wain yakun meytatun wain yuujad meytatun haddii la helo ayb qiraa'o kaloo afaraadna shucba can caasim waayo wain takun meytatan wain takun haddii ay ahaato hiya waxaa caloosha ku jiro meytatan wain takun ilajinnatu takun markaa ismigeeda alajinnatu bau noqonaa qiraa'ada shucba meytatan macaani marka isma bedelayaan laakiin tawjiiha qiraa'aadku sidaas fahum iyagu fiihi kaa dhexdiisa shurakaau bay ku yihiin sayajziihim alla waa abaalmarin doonaa wasfahum biwasfihim buu ku abaalmarin doonaa tilmaamidoodaas wasfigu waa maxay xaaraan xalaal soo tilmaan maaha taxliilka iyo taxriimka ilaahay waa ka abaalmarin doona ay sameynayaan walaa taquluu limaa kadiba haadaa xalaalu wahada xaraamu litaftaruu cala llahi alkadib ilaahay sooma dhihin dadkan marka qawaaniinta sameynaayo oo dhahayo waxbaa dembi ah aan ilaahay dembi ka dhigin waxbaa xalaal dhahayo oo ansax waayo dhahayo sayajziihim wasfahum waa u taallaan haddii kale qur-aanku wuxuu noqonaa yacni qawaaniinta taxliilka iyo taxriimku hadday mushrikiin alcarab degsadaanna waa dembi hadday dadkan kale degsadaanna dembi ma aha wax saxa maaha ha laga leexo ayb waxaad arkaysaa marka waxaanaa la sameeyey waa la codeeyey qaanuunkaasaa loo codeeyey waa ansax waa aqbal uu leeyahay waa ansax macnaheedu xalaal waay wixii marka ilaahay wuxuu xarimay haddaad xalaal dhahdo wax rabbi uu xalaaleeyey aad tiraahdo waa mamnuuc waana faldembiyeed faldembiyeed wixii xaaraan uu ka dhashaa soo maaha sayajzihim wasfahum waa u taallaa haddii kale ka dhex baxa daba intaad nooshaa ilaahay u towbad keen haddaad nabad rabto ood inaad aakhiro nabad gasho ood adduunka wanaag ku noolaato haddaad rabto waxyaabahaas ilaahay shu-uuntiisa ha isku gelin shu-uunta rabbi ha isku gelin dadka marka masaa-isha noocaasa dadka u fududeeya iyagana ee ummadda waxay ku hogaaminayaan baatil iyagana waxba dhib male yacni dembi waaye un dembi waaye haddaa dii layska yiraahdo kufriga gaarayo dhib ma leh dadka iyaguna dhahaya waxay ka shaqeynayaan inay dadka ku dhiirigeliyaan waxyaabahan ilaahay sidaan oo ugaga caroonayo inahu alla xakiimun mid yani ku falsan waayo caliimun oo ogaal badan wuxuu jidaynaya isagaa ku xigmad badan isagaana ku cilmi badan oo ku ogaal badan qad khasira aladiina qataluu wlaadahum safahan bigayri cilmin waxaramuu maa razaqahum allah qad xaqiiqe ah khasira aladiina kuwii way khasaareen qataluu dilay owlaadahum ilmahoodii kuwii dilay waa waa khasaareen safahan dhawii safahin xaal ay yihiin dabbaalnimo kuwa u saaxiiba xaal ay yihiin bigayri cilmin cilmi la-aan xaal ay ku dheehan yihiin waxaramuu xarimay maa wixii rasaqahum ullahu alla uu ku arsuqayna iska mamnuuco iska xarimay iftiraaan lijli iftiraa-in been abuurasho darteed cala llahi ay alla ku been abuuranayaan darteed iskaga xarimay qad xaqiiqo ahee dalluu way dhumeen kuwaas wamaa kaanuu mana aynan ahayn muhtadiina kuwa muhtadiina kuwa hanuunsan ma ahan kuwaas qad khasira aladiina qad xaqiiqo ahe khasira xarafkan marka qad khasira aladiina qataluu laba qira-o sabciyataani baa ku jirto ibnu kathiir iyo ibnu caamir waxay aqriyeen qad khasira aladiina qataluu wlaadahum qataluu bay aqriyeen markaa macnuhu wuxuu noqonayaa dildilay kuwii markaa yacni dildilay yani waa wadeen waa wadeen waa wadeen waa ku xeel dheeraadeen qad xaqiiqeeha khasira aladiina kuwii way khasaareen qataluu dilay owlaadahum ilmahooda kuwii dilay safahan saddex wej oo icraaba ku bannaan oo in la xaaleeyo dawi safahin doqonnimo xaal ay yihiin kuwa u saaxiiba oo markaa masder munakara laga dhigo xaalo laga laqbeeyo mafcuulu liajlihi in laga dhigana waa iska bannaan taha baa la yihi safahan liajli safahin doqonnimo darteed u dilay bucdi baa laakiin ku jiro in mafcuulu liajlihi laga laqbeeyo waayo maxaa yeelay mafcuul laajlihigu cillo inuu noqdo soo maaha iyaga marka de doqonnimadaani qatligaasi cillo uguma aha eka waxay leeyihin liannahu laysa cilatan baacid waxaa kaloo bannaan in laga dhiga masder oo markaa uu noqdo macnuhu qad khasira aladiina qataluu owlaadahum safahuu way doqonoobeen safahanay doqonoobeen doqonnimo bigayri cilmin cilmi la-aan xaal ay ku sugan yihiin xaal ay cilmi la-aan ku dheehan yihiin waxaramuu iska xarimay kuwa iska xarimay way khasaareen maa rasaqahum ullahu alla wuxuu ku arsuqay iska xarimay iftiraaan liajli iftiraa'in been abuurasho cala llahi alla ay ku been abuuranayaan darteed beerahoodii iyo xoolahoodii iyo ayay ka caagan yihiin oo ay oo ayaan isticmaaleynin waxayna u haystaan inay wanaag tahay oo ay rabbi rabbina waa ugu been abuuranayaan neefkan markaad intaad qalata maanta aad tiraa kana ma cunaaya kana ma cunaaya kan nimankaa cuno kana naagahaa cuno xoolihii ilaahay ku siiyaad qeyb iska iska xarimaysaan qad xaqiiqe ahe dalluu way dhumeen kuwaa oo dariiqii saxdaa bay ka dhumeen wamaa kaanuu mana aynan ahaanin muht mana aynan ahayn muhtadiina kuwa hanuunsan wahuwa aladii ansha'a jannaatin macruushaatin wagayra macruushaat markii uu rabbi kasoo hadlay nimankan taxliilkai taxriimka wixii alla wuxuu alle siiyey qaarna iska xarimay sidan u maamulay markuu rabbi ka soo hadlayay shirkigooda ayaa rabbi wuxuu noogu nicmo sheeganaa nicamkanoo dhan isaga xaggiisa inay ka imaadeen in laga guto waajibka uu rabbi farayna inay wanaagsan tahay inaad ku intifaacdo waajibkii lagu amrayna inaad xumaantan marka muqaabilkeedaa lagu tusaa dariiqa toosan wa huwa alle isagu aladii allihii weeyaan ansha-a amaamuday oo abuuray jannaatin beerayaalo beeraha oo macruushaatin la cariisheeyey iyo waqeyr macruushaatin wa aan la cariisheynin macruushaad marka waxaa laga wadaa beeruhu laba nooc waa midna waa geed jiriduu leeyahay koro u baxaa in la xirxiro iyo uma baahna iyo meelo in kusasaa uma baahna ama midna waxaa jirid yar buu leeyahay oo galeyda iyo masagada iyo kale waayo saaq yaroo uu ku taagan yahay ayuu leeyahay meel in lagu xirxiro iyo uma baahna qeyb kalena waa qeyb marka sida cinabka iyo kale canabka oo kale waa markuu cabaar baxaba marka saaq saaq uu yeelanayo isagaa marka hadba meeluu ku xiranaa intuu geed yar la baxo oo aada u malaynayso fiilada baalkan yacni moolada oo kale aada u malaynaysaa ayuu wuxuu dhab meel kusiisana kaasoo kale marka dadku waxay u dhisaan soo maaha cariish fiilooyina intay xirxiraan oo wax loo xirxiro oo si baara leila loo xirxiro ayuu geed geedaha kale baashonka iyo geedo badanoo waxaa jira marka ku saaqa sidaas nacam meelahaasoo qabsanaa isaga dhan marka cariisu sameynaa iyo sanqaaf mirihii marka meeshaasuu ku baxaa macruushaatin kuwaas waayo wagayra macruushaatinna waa kuwa aan in lasala xirxiro iyo meelaha aan saaqsaaqa aan ahayn macruushaatku marka waa kan saaqsaaqa hayra macruushaatinna waa kan saaqsaaqa aan ahayn oo isagu marka ama jirid taaganayo sida timirta iyo waxa la midka ama galeyda iyo masagada iyo qamadiga iyo waxyaal waxyaalkaas oo kale wa huwa alle aladii allihii wayaan ansha-a abuuray oo amaamuday siiyey jannaatin beerayaalo beeraha oo macruushaatin la cariisheeyey iyo wagayra macruushaatin kuwa aan la cariishaynin wanakla abuuray alla waa kan geed timirta geed timireedka abuuray wazarca balka abuuray zarci waa balka waa midkan marka dalag qamadiga iyo geladi masagada mukhtalifan xaal uu yahay mid kala duwan yacni mukhtalifan xaal uu yahay ku iskhilaaf oo iskhilaafsan yahay ukuluhu mirihiisa dhadhankooda oo iskhilaafsan yahay mirihiisa yacni ama shayga laga cuno laga gurto oo iskhilaafsan yahay dhadhankooda oo galeyda iyo masagada iyo qamadiga isku dhadhan maaha waxaas oo dhan ukuluhu marka yani mukhtalifan ukuluhu ukuluhu macnaheedu waa hamaruhu mirihiisa wazaytuuna weeyaan alla kan abuuray zaytuunka zaytuunka isagana baalkan oliifka la yiraahdo waayo oo saliidana laga tuujiyo laga miiro oo markaa yacni aadkana u faa-iidada badan wazaytuuna zaytuunka alla kan abuuray waaye warumaana rumaanka kan abuuray waaye mutashaabihan xaal uu yahay midkii isshabahayo rumaanku wagayra mutashaabihin iyo kuwa aan isshabahaynin xaal uu yahay rumaankii laftiisa anwaaca rumaan uu ka yahay mutashaabihan marka caleentiisa waa isshabahaya isaga isku caleen wey miraha laakiin kasoo baxaayo waa kala bedelan yahay midna waa sukari ayaa la yiraahdaa waa mid aada u macaan wey oo wuxuu leeyahay yacni sokortiisa badanoo macaan uu leeyahay marka rumaankii halka yani caleenta iska shabahay ayaa dhadhanka isku khilaafaya kuluu cuna min hamarihi mirihiisa wixii la idiin soo sheegay mirahoodii cuna mirihiisa cuna idaa goortii ahmara uu mireeyo miro bixinta markau galo waqtiiska amru ibaaxa way wa-aatuu siiya xaqahu xaqiisana bixiya oo siiya yowma xasaadihi shafidiisa ama guridiisa maalinmeeshan marka wa-aatuu xaqahu yowma xasaadihi zakada maa loo jeedaa mase xaq aan zakada ahaynaa laga wadaa zakada qaar baa ku macnaynayo waxay leeyihiin zakada asal ahaan faradkeeda kow kusoo degay madiina markii la yimidna waa lasii kala tafsiiliyey nisaabkeeda iyo xoola waxa uu ku baxo iyo cidda ay yacni ay ku baxaysa iyo ayaa laga sii sheekeeyey maahane aslu fardi zakaa maka xataa waa ayaa lagu farad yeelay leeyihin facalaa haadaa marka aayadda wa-aatuu xaqahu yowma xasaadihi xaqaas waa zakada beerahan zakadooda iska bixiya ayaa la leeyahay ishkaalka marka lagu keenaa waxay tahay aayaddu waa maki suuratul ancaam zakaduna madiina lagu farad yeelay culummada marka qaarkaas waxay leeyihiin kuwa tafsiirka hore ku tegay oo xaqaani waa zakada kuwa dhahaya waxay dhahayaan asalka zakada maka waa ku waajibay madiina waa un lagu tafsiiliyey bis aayaddan waaatu xaqahu yowma xasaadihina saasay u daliishadaa zakadu inay maka ku waajibtayna waxaa ku tusayay dhaheen suuratu fusilad suuratu fusilad oo suuratu fusilad marka waxaa ku jirtay waweyl lilmushrikiin mushrikiinta halaag u sugnaaday aladiina laa yu'tuuna azakaata aan zakada la imaanaynin inkastoo zakadaas kathiir min alculamaa ay ku macneeyeen taskiyatu nafsi oo shirkiga nafta kama dahiraana laga wadaana waa la yidhi adu war badan baa meeshaas ku jiro halkan marka xaqaani ma zakada mase xaq oo zakada aan ahayn waayo laba tafsiir haddaan dhahno marka waa zakada waxaa halkan marka lagu baarayaa marka de rumaanka iyo zaytuunka waxyaabaha zake ma ka baxee furuucda fiqiga aada looga hadlaa cinda alimaami shaafici madhabkiisa qadiimka shaafici zaytuunka zaka waa ka waajibtaa madhabuhu lqadiim amaa madhabkiisa jadiidkaee masar kama waajibto rumaanku asaguna zake kama waajibto waa mire waa miro waaye aslanba yacni zakadu waxay ka waajibtaa dalaga marka la fiiriyana iyo myacni dala dalaga marka la fiiriyo waxay ka waajibe wixii la quuto muqtaad ah la quuto mudakhar ah oo la kaydsan karo in la kaydsan karo la quud ahaanna loo cuno fii xaalati marka idiraariga laga hadli maayo waqtiga caadiga ah wixii quud ahaan loo cuno kaydsami kara zaka waa ka waajibtaa galley masago digir waxyaabahaas oo dhan waxa aan kaydsamaynin marka sida caadiga aan u kaydsamaynin sida caadiga ah laga hadli maayo frinjiteer iyo adugu inaad kulfa kulfa inaad la gasho ma laga hadlayo qudaartaoo kale ama yacnii bgeedahan fruitska waxaan la yidhaahdo kale ayagu haddii banaankaas la dhigo horey ka baaba-ayaan sooma lama kaydin karo hadhow marka haddaad tiraa waa la kaydin karaa firiijyo waaweyna kaas sharcigu kulfadaas iyo dhibaatadaas ninkan beeraleyda in loo diro qaladba waay ile marka firiijyo waaweyn waxaan lagu kaydinaya qarashow rabaa waxuu rabaa yacni howla ayaa ku soconayso isagoo qarash badan gelin shaygaani ma kaydsamaa hadduu kaydsamaayo quud ma yahay haazaka waa ka waajibiya qaar culimada ka mida kale marka waxay leeyin wa-aatuu xaqa hudaan xaqaani waa xaq aan ahayn zakada oo waa maxay beerta marka uraayo masaakiinta fiirsanayso masaakiinta waxaa layska siiya xaq oo ninka miskiinkae adiga beertaada ka ag dhow ee isagoo aan ilaahay dhul siinin oo beer aan isagoo aan nicmadaas haysanin ee faqiirka ah ee kusoo fiirinaya xoogaa inaad aada yaa lagaa rabaa zakadiina gooni waaye kana gooni waaye suuratu nuunna waa laga qaadan karaa arrintaasoo marka waa la yidhi qoladii marka ida aqsamuu layasrimunaha musbixiin inaa balownaahum kamaa balownaa asxaaba aljanna id aqsamuu layasrimunaha musbixiin dadkaas maxay ahaayeen aabbahood markau beerta guraayo masaakiinta wax ka sii jiray xoogaayo masaakiinta sii jiray waa soo qaada jira markaasay dhaheen habeen aan beertaan guranno masaakiinta subaxdii ha soo lug go-aan markay yimaadaan meesha ha imaadaan habeenkiibaa ilaahay wuxuu u keenay dabayl wixii dhammaay waa ka baaba-een ayaguna ayagiibaa iyagoo marka socdo yaa marka waxay yidhaahdeen qaaluu innaa la daalluun war waa dhunsannahay jidkii amaan ka dhunsannahay beertii aaway halaagaas waxa ilaahay uu u keenaayo waajib laga tegay un marka culimada qaar waxay yidhahdaan haddaan waajib aynan ahayn xataa xeeladaysigaasaa lagu ciqaabaya ibnu taymiya kitaabkiisa bayaanu daliilka aada uga hadlaa meeshaas marka meelahaas markaan gaarnaa laga yaaba allahu tacaala xaqiisa siiya oo bixiya miskiinkii iyo mustaxiqii siiya yowma xasaadihi shafidiisa maalinteeda waxa xaqiisa ha iska bixiya walaa tusrifuuha xadgudbinina maalkao dhan ha iska bixinina waayo wixii nafsadiina iyo dadka aada mas-uulka ka tihiin wax u reebta inahu alleh laa yuxibu ma jecla almusrifiina kuwa xadgudbo marka halkan maxaanu lagu baray iyadana darsi ah war taxliil iyo taxriim idinku shaqadiina maahan iska daaye nicmada ilaahay idin siiyeyoo rabbi idiin xalaaleeyey isticmaala ku dhaqma dadka masaakiintaa wax ka siiya sidaasaa toosan wa min alancaami xamuulata wa farshaa wa min alancaami xoolihii xaggoodana alla wuxuu ka abuuray aladii anshaa jannaatin sow ma ahayn wa min al ancaami xoolihii xaggoodana xaalay ka ahaadeen rabbi wuxuu ka wuxuu abuuray xamuulatan kuwa la rarto iyo wa farshan kuwa dhulka ku dhegan oo gaagaaban aan la raranin ayaga kuluu cuna ayuu alla yidhi mimaa kii wax ka cuna rasaqakum allahu alla uu idinku arsuqay walaa tatabicuu ha raacinina khuwaati shaydaani shaydaan tillaabooyinkiisa ha raacinina inahu shaydaan lakum idinku caduwun cadow uu idiin ahaaday cadowga oo mubiinun cadaawadiisu caddahay ama caddaystay cadaawadiisa hamaaniyata aswaajin sideed nooc ayuu xoolihii xaggooda alla ka abuuray oo ka eheysiiyey min adda'ni idihii xaggooda ithnayni laba ayuu ka eheysiiyey oo abuuray alle wa min almaczi aricadkiina xaggooda itnayni laba ayuu rabbi uu ka ahaysiiyey waa lab iyo dhadig qul waxaa tiraa nebiyow aahakarayni labada labkaa miyaa xarama ou xarimay rabbi am mise alunhayayni labada dhadigou xarimay dhadiguu leeyahay soo maha labada laboodkaa rabbi xarimay rabbi xarimay ama ishtamalad am mise xarama wuxuu xarimay rabbi maa kii ishtamalad ay kulmisay calayhi korkiisa arxaamu lunhayayni labada dhadig riximkooda waxa uu koobay waxa uu koobay riximka labada dhadig riximkooda aricada dhadigiisa rida iyo yacnii idaha dhadigooda waxa marka uurkooda ku jiro miyaa miyuu rabbi xarimay waa maxay waxaan aada leedihi nimanku waa ka xaar waa cunayaan haweenku waa ka xaaraan anaad kala qayb qaybinaysaan nabi-uunii iigu warama bicilmin cilmi iigu warama wax kale un afka hala taagininaya wax cilmiga ii sheega in kuntum haddaa tihiin saadiqiina kuwa runshe wa min alili geeli xaggisana itnayni laba abuuray waa laba iyo iyo marka wa min allo-dii xaggeedana itnayni buu abuuray waa dibigii iyo waxaa tira aad sideeddii baa marka naloo sheegay meeshaas loogu sheegay qul waxaa tira aadakarayni labada laboodkaa miya xarama ou xarimay am mise alunhayayni labada dhadigou rabbi xarimay am mise xarama wuxuu xarimay maakii ishtamalad ay koobtay caleyhi korkiisa arxaamulunhayayni labada dhadig sici iyo hashi riximkooda iyo yacnii ilmogaleenkooda waxa uu koobay miyuu rabbi xarimay am kuntum am bal e amta marka waa munqadica bimacnaa bal am bal e a kuntum miyaad ahaydeen idinku shuhadaa-a markhaatiyaal miyaad ahaydeen id waqti wasaakum ullahu alla uu idinla dardaarmay bihadaa kau idinkula dardaarmaya yani waxaan aada sheegaysaan markuu rabbi idinkula dardaarmayay miyaad idinku goobjoogayaal miyaad ahaydeen marka faman yaa adlamu ka dulmi badan miman axad yaa ka dulmi badan iftaraa abuurtay cala allaahi alla korkiisa ku abuurtay kadiba liyudila si uu u dhumiyo annaasa dadka bigayri cilmin ogaan la-aan xaaluu ku dheehan yahay in allaha alla laa yahdii ma hanuuninayo alqowma qolo aldaalimiina dulmi falo qolo ulmi dulmi falo rabbi ma hanuuninayo xoolihii marka nicmo inay tahay rabbi uu ka hadlay beerihii markii laga sheekayey xoolihii baa marka lasoo galay alla wuxuu leeyahay wa min alancaami wa ansha-a alla wuxuu abuuray min alancaami xoolihii xaggooda xaalay ka ahaadeen xamuulatan kuwa markaa la rarto iyo wa farshan kuwa dhulka ku dhegan oo dhulka u dhow gaagaaban xamuulada marka waxa ay tahay kullu maa yuxmalu calayha wax allaale wixii la rarto oo min alibili geelaya wixii lamidkaa wa farshanna waxaa laga wadaa marka kuwa yaryar tafsiirka marka ibnu mascuud wuxuu leeyahay geela kan la rarto iyo mid rarka gaarin farshan saasuu ku fasira kulli geela unbau ka dhigay in badan waxay ku fasirayaan waa kala qaadayaan waxay leeyihin xamuulatan doodaba la rarto geela wa farshanna waa arig kuwa gaagaaban oo aan la raraninoo dhulka u dhow arigii waay isagana kaasna fiican tafsiirkaasna xoolihii marka kuwa la rarto iyo kuwa aan la raraninoo alla ka eheysiiyey sida caadiga iyo curfiga carabtaa laga hadlaan curfiga carabta geela waa ayay rartaan arig iyo waxyaabaha rartaan arina waa dacfi waa daciif rar maba galaban calaa ayin marka taasaa labadan un loo kala jeedaa curfigaasaa marka qur-aanka uu kusoo degay unbaa lagu xambaaraa marka ayb ariga dad rartaa jiro haddaad tiraahdid marka arigaba waa la rartaa curfigaasi curfi marka maahan aada shaa'ic u ah nacam waa curfi oo maxalli iska ah kuluu cuna ayuu alla yidhi marka kuluu cuna mimaa rasaqakum ullaahu wixii uu rabbi idinku arsuqay wax ka cuna walaa tatabicuu ha raacinina khuduwaati shaydaani shaydaan tallaabooyinkiisa waxaan shaydaan idiin xariiqayo tallaabooyinka shaydaan ka baxa inahu shaydaan lakum idinku caduwun buu idin yahay cadow cadowga oo mubiinun cadaawadiisu caddahay amaaniyata aswaajin sideed sinfi ayuu rabbi ahaysiiyey oo abuuray sideed nooc yacni xooluhu xoolahan marka yacni afar waaye mid walbaana labaa ka imaanayso geela iyo lo-da ariga marka la yidhaha laba u qeybsamaa ida iyo aricad marka idaha iyo aricadka iyo lo-da iyo geela soo afar maa mid walbaana dhadig iyo lab buu leeyahay thamaaniyata aswaajin saasay ku tahay sideed nooc marka waxaa laleeyahay sideedaas nooc ayuu alla abuuray min ada'ni idihii xaggiisa itnayni labow abuuray alle ayb labadaa marka maxay yihin labki iyo dhadigii waa weeyaan ayb wa min almaczi aricadkiina itnayniba xarafkan marka min almaczina waa la akriyay wa min almacazina waa la akriyay labadana waa isku macno itnayni labow ka abuuray iyaguna waa orgigii iyo ridii marka qul waxaa tiraa aadakarayni labada labka ah miyuu xarama uu rabbi xarimay ayb am mise alunhayeyni xarama alunhayeyni miyuu xarimay labada dhadigaa miyuu xarimay labka muu xarimay mise labada dhadiga ah ayuu rabbi xarimay ama shtamalad am mise xarama wuxuu xarimay maa kii miyuu xarimay ishtamalad ay koobtay caleyhi korkiisa arxaamulunhayeyni labada dhadig oo minhumaa da'niga iyo maca iyo aricadka iyo idaha ah waayo wax uurka ku jiro laa yakuunu laa laa tashtamilu ilaa calaa dakarin oo unhan labadaa wax uurka ku jirana ama waa lab ama waa dhadig soo maha wax kaloo ka dhexeeya ma lehen kee xaaraan rabbi ou xarimay nabi-uunii iigu warama bicilmin i cilmi iigu sheega waxaan aada xarimteen yani bal iiga warama cilmi iigu fasira fasiruu maa xaramtum bicilmin bal waxaad xarimteen cilmi ku fasira waa kaas ayb ibtihin saadiqiin waxaan waa ka caaganahay haddaa intaa iska tiraahdi maxaad ku xarimtay laa tajribo tajribana ma jirto laa cilmina ma jirin waa iska khuraafaad khuraafaadka uu la dagaalama marka isla yani qur-aanku qur-aanku khuraafaadka iyo waxyaabaha dadku iska dhaadhiceen ayuu kaa hufayaan walidaalika haddaad aragto khuraafo unbay agtaallaan kuwan khuraafiyaalka juhaal weyn nin cilmi bartay ama cilmi leh khuraafo ma noqonayo laakiin adduunyadana qaabdarro isaga socoto ninka khuraafiga maalka waa lagu shubaa ku kaloo dabaala isagana maalka ku shubaayo inuu nafciyo dur u haayo u maleeyaan ganacsigaasaan iga noqday kursigiiaan inaan sii joogaan rabaa bal waxay fiiri mid kaloo dabaalo isagoo kale nafci ka raadinayo markuu nafci ka raadiyo yaad wa waxau iska dhigaa marka inuu markaa isagu wax yahay kuwa cilmiga le marka waa necban yahay khuraafi khuraafiista haddaad aragto nin cilmile lama tusan xataa yacni de cilmigu ama tafsiir qur-aan ha noqdo ama xadiid ha noqdo ama ha noqdo axkaamte fiqiga acdaadiisu asaga waa nin xalaal iyo xaaraan cilmi ahaan u sheegayo ayaa cadow u ah kuwaas nabinii bicilmin in kuntum saadiqiina wamin aibili geeli xaggiisana itnayni buu alla abuuray oo labo ayuu abuuray waa hashi iyo ratigi wa min albaqari lo-dii xaggeedana itnayni buu ayuu ka yeelay ama abuuray alle qul waxaa tira aaadakarayni labada labkaa miya xarama uu xarimay alle am mise alunhayeyni labada dhadigou xarimay am mise xarama wuxuu xarimay maakii ishtamalad ay koobtay caleyhi korkiisa arxaamul unhayeyni labada dhadiga hasha iyo saca waaye ilmagaleenkooda iyo riximkooda waxa uu koobay oo isaguna ama lab noqonaya ama dhadig noqonaya miyuu xarimay ayb am bal ee akuntum akuntum ma waxaad amta waa munqadica bal baa lasoo qadaraa hamsadana in lasoo qadaraa fiican istifaamka am bal ee akuntum ma waxaad ahaydeen shuhadaa-a kuwa xaadir oo joogo id waqti wasaakumullahu alla uu idinkula dardaarmay bihaadaakan rabbi waxaan idinkula ilaa lamaba kula dardaarminba waxaan idinku markaas maad joogteeno xagga alle miyaad ballan ka haysataan way macnaha ayb ya am kuntum shuhadaa ay xuduuran miyaad ahaydeen id wasaakum allahu bihada faman yaa adlamu ka dulmi badan miman axad iftaraa abuurtay cala llahi alla korkiisa kadiban ku abuurtay liyudila si uu u dhumiyo annaasa dadka bigayri cilmin cilmi la-aan camru bnu luxay ayaa dadkan dhumiyey dhulkan maka lagama aqoonin asnaam in la caabudo xoolaha in sidan la yeelay lagama aqoon jirin isagaa baxay shaamuu tegay xoogaa dad cilmi leh iyo waxbuu meesha kusoo araarkay kitaabbay waxbaa dabcan ahlu kitaab iyo waxbaa joogjoogay qaar marka inkaar qabayaala marka waxay usoo dhiibeen asnaam orodoo xaramkii geey asnaamtan barnaamijkaasay kasoo dhaadhiciyeen asnaamtiibuu soo qaatay xaramkiibuu dhex keenay bidcadaa shirkiga isagaa u bilaabay diinu ibraahim ninka markaa yacni bidcada ku keenay waa isaga marka faman adlamu miman iftaraa cala allahi kadiban liyudila annaasa bigayri cilmin asaga horta kow ninka xaramka keenay shirkiga qof walbana marka waa soo galaa oo diinkii nebi moxamed sal alla ly slam wax aan ahayn dadka diin uga dhigaya waayo qofkaasi dadka u dhumina ama shirki ha ahaado ama bidca ha noqoto ama macsi uu ka dhigaayo diin oo yani diin ahaan uu u banaynaya ha noqoto qofkaasi marka rabbibuu ayuu ka been abuurana marka qofkii ilaahay xaggiisa wax ka sheegaayo waa inuu aada isu ilaaliyo marka faman faman adlamu miman iftaraa cala allahi kadiban liyudila annaasa laamkaani qaar waxay ka dhigayaan laam laamulcaaqiba oo macnuhu wuxuu noqonaa ninkii ilaahay ka been abuurto dad loo dhuminaa soo maa caaqibadiisa dambe inuu dadka dhumiyo haddii marka laakiin cillo laga dhigi karaan ilaahay in laga been abuurto ma bannaan tahay haddaan dadba la dhuminaynin ma taas hataa ma bannaana walidaalika qaar baa waxay ku been abuurteen xadiidka nebiga sal ll ly slama ee ahaa man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar xadiidkii ahaaba waxay ku dareen man kadaba calaya mutacamidan liyudila annaas ninkii igu been abuurta aniga si uu dadka u dhumiyo markaasay qaar baa waxay yidhahdeen innaga dadka ma dhuminayno diintan kusoo jiidaynaa rasuulka waa u been abuuranaynaayo kuma been abuuranaynay dhaheen naxnu nakdibu lahu laa calayhi bay dhaheen maxay samaynayeen marka axaadiid been ah oo ay dadka leeyihiin ninkii intaas ninkii intaasoo subxaan allahi yidhaha intaasuu helaa suuraddaas ninkii intaasoo jeer akriyo intaasoo ajaruu helaa nebigaa yidhi bay dhahayaan haddii lagu qabto waxay leeyihin oo haddii suuradda qur-aanka la akriyo awal maa dhib ku imaanaya qofkan yani ninkaani qur-aan anigu waxaan sababay un in qur-aan la akhriyaan ninkan u sheegay oo dadkii qur-aan akhriskii baa ku yaraaday say qur-aan badan u akhriyaan nebiga waa u been abuurtay diintiisa ee kuma been abuuran inay dhahayaan taas marka waa safiih doqona sababtoo ah diinta nebigu ma beenay u baahan tahay haddii dadka in qur-aanka akriya la yihaaha la rabo axaadiid saxeixaba la heli karaa maxay tahay waxaan marka barnaamijkaas marka ad marka liyudila annaasadaasay kusoo dhuumanayaan marka ibnu xajar wuxuu yihi liyudila annaasa xataa hadday sugnaato laamku laamulcaaqiba waayo ee nebi alle inaad ku been abuurato adoo waxbaan toosinaa dhahaayo iyo adoo waxbaan qaldaya midna kuuma banaana sharcigu siduu yahay unbaa waa in looga hadlaan in allaha alle laa yahdii mahanu faman yaa adlamu ka dulmi badan miman axad iftaraa abuurtay cala allahi alle korkiisa kadiban ku abuurtay liyudila yani wuxuu dhuminayaa unkaas ciribta dambe ama liyudila si uu u dhumiyo annaasa dadka bigayri cilmin xaal uu cilmi la-aan ku dheehan yahay in allaha alle laa yahdii ma hanuuninayo alqowma qolo aldaalimiina dulmi falay ilaahay kuwa ma hanuuninayo hda آخره والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه